asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtada maanta ee aynu ku falanqayno murtiyihii isirka iyo abka aynu u lahayn qaybahoodii aynu halkan kusoo koobnay ama qaybahoodii aan halkan kusoo qabannay ama qaybahoodii aanu haleelnay inaanu soo gudbinno dee murtidu waa badweyno lama wada haleeli karo in lasoo wada gudbiyo hadba marka inta yare aad soo qabato ama ay gacanta ku soo dhagto ee aad soo qabato unbaad halkan soo marin kartaa ama aad soo gudbin kartaa xubinta maalinlaha sidaa unbaad usoo gudbin kartaa laakiin guud ahaan murtiyihii aynu lahayn iyo xigmadihii ku daahnaa iyo waxeennii ma soo wada gudbin kartid ee waxaad un samayn kartaa waxa loo yaqaano ganfaganfaysi ganfaganfaysigaa yarkaa unbaynu ku soo qabannaa oo aynu midba maalin soo gudbinnaa teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas caalamiga ah idamka iibe waxaa la yidhi nin ayaa waxa uu ahaa bakhayl hadduu bakhayl ahaana dee bahdii waxba uma doonan jirin bakhayl labada kale haddii laga garaaco kilkilaha wax ku qabsada oo hoog iyo ba'a oo aad iyo aad ugu adag waxa ilaahay siiyey oo aan cidna waxu taagin ayuu ahaa oo martidu korkiisa ku caqdo ninkaa isagii ihii waxauu ahaa bakhayl aad iyo aad u dhiiran waagii dambe ayaa abaaru imaato waxalle wuxuu haystay ayay xaaqday way xaaqday dabaylahay raacisay tii abaarahayd ayaa murxisay hadday tii abaarahayd murxisay ninkii odayga ahaa oo uusan waxba haynin haddee abaal uma astaysnayn oo wax abaal waxaan xasuustay sheeko hore oh oo la dhihi jiray abaal kuuma ergisnee u soo aroora aadan yabaal ayaan xasuustay haddee wax abaala u ergisnaa ma laha mar haddaan abaal u ergisnaynna haddee ninkaas waad garanaysaayo meesha waxba uma yaallaan cidu isku hadleeyo xitaa tolkaa haddii aad hal nin saaxiibka la ahayd oo halkii nin aad saaxiibka la ahaydo uu yahay mid kuu nugul waxaad dhihi kartaa war hebelow inaad yar hor kaco tolken ii dhex mar oo i dhex mari tolken oo adigu i horkac baad dhihi kartaa moogta ilaa abaal kuuma ergisne ninkan xitaa hal ninna ma uusan lahayn oo asxaab leeyahay waa ninkii waa cayrtoobay ninkiio garhka iyo ladoolow isa sudhay oo gorrosahaya oo gamiinsaday oo rafaadka ka muuqda iyo daldaalyada haysa iyo hoog iyo ba'a aad yaabayso ayaa waxaa arkay nin dadka caloosha nugula tol kasta iyo ummad kaste lagama dhex waayo qof calool nuguloo ildheer moogtahay oo dadka intuu saa usoo dhex maro midka goomoon iyo oo dadka dareenka la shaqeeya ruux walba dareenkiisu sida uu yahay iyo qaabka uu u muuqda iyo dadka qiimeeya maaragtay mid ah oo isla toolka ka mid a ayaa soo agmaray saasuu u fiiriyey oo waa ku soo leexday war hebel maxaa dhacay wuu waraystay wuuhe wuu waraystay markuu waraystay ee si fiican u waraystay ayuu arkay ninku inuu nin qariban yahay markaasuu wuxuu ku yidhi haddii abaalna iiga ergisno oo tolkay abaal hore kuma lihi waana cayrtoogayo waxaan qaadan mahayo seen yeelaa markaasuu ku yidhi wuu u soo gaabiyeba hal eray oo fudud ayuu ku yidhi waxau ku yidhi walax mukuu sheega haa buu yidhi tolkaa kuma gabee yuusan afkaagu ku gabin buu ku yidhi tolkaa kuma gabee yuuna afkaagu ku gabin taasoo noqotay halkudhig aad iyo aad caalami ah oo xigmadaysan haddii waa rune tolnimadii iyo ehelnimadii qaraabanimadii in la isku xidhiidhiyo ilaahay baa ina faray dee tolkaa kuma gabi karo ee adigu ha isgabin oo adigu mid isgabay ha noqon laba qaabba ama bakhaylnimo hore mid isu gabay ama haddii eebba idmahayo hadal yari iyo xog sheegmala'aan dambe mid isu gabay labadaaba ilaa iyo hadda ha ysku noqon waa digniin ninkaasu inoo wada yidhi mahmaada maanta aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi waxaa lagaa kari la'yahay maxeedhada salkeeda waxaa lagaa kari la'yahay maxeedhada salkeeda